dhibkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana ka kacay dhismo ku yaala dalka kenya dhacdadan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo tabiyey aaga maragwa ismaamulka marunga ee dalka kenya debkan ka kacay dalka kenya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu geystay khasaare kala duwan kaas oo galaaftay nolosha afar carruur ah oo ku sugnaa guriga xilli uu dabka kacayay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in carruurta saddex ka mid ah hilquus ka soo jeedeen ayna ahaayeen laba gabdhood laba wiil ah goobjoogyaal ayaa sheegay in dabka u bilaabday xilli habeen ah kadib markii mid ka mid ah guryaha uu dabka qabsaday kaasoo si deg deg a u basbeeliyey guriga si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay gudaha dalka kenya kusoo badanaya dabka kacaya xaafadaha iyo xarumaha ganacsiga kaas oo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal